marka dhib male anigu juwaraan suganahay alxamdulilaah ilaahay baa mahadle aniga wararkaas arimo waa jirtaa afka xiritaanka baarlamaanka uu xiray isagoo xamar jooga gudoomiyaha baarlamaanka uu ku xiray maashiidka oo dastuurka dhinac marsan oo marna aan waafaqsanen waa wax jira kadib waxaa halkan ka hadlay ayaandhaweyd maro markaan wiil ka hor gudoomiye ku-xigeenkii labaad statka halkan kusugnaa kusoo gudoomiye baarlamaanka ahayd marka taasoo ay u aragtay inuu kala iyadii ay dhacdaha la hadashay wada aragteen arrinkaas marka xalay iyo salay ilaa jimcadii aan soo dhaafnay ilaa jimcadadii inta inta u dhacday jimcada soo ilaa caawa jimca inta u dhacday kulamadaas joor waa ka jireen kuna kusaabsan saxitaanka arrinkaas ku aadan wax baarlamaan ka jira waa waa golo shacabku leeyahay maba qarsoodi maba anba waa wax waadaxa in yacni laysku khilaafsan yahay qaabka baarlamaanka loo celay ayadiina aan nasaxna rabno oo baarlamaan ahaan gudoomiyeen muxuu baarlamaanka bilweynaha sugo loo yimaado si uu cadeeyo waxa uu cuskada inuu baarlamaanka maashin ku xidho